إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weeraro khasaare dhaliyey ayay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen duleedka boosaaso shabeellada hoose iyo mandheera labaatan ruux ayaa ku dhimatay dagaal beeladyo ka dhacay gobolka mudug iyadoo ay weli halkaa ka taagan tahay xiisad dagaal dilalka ayaa kusoo badanaya magaalada muqdisho iyadoo shalay macalin lagu dhex dilay iskuul ku yaala mid ka mid a degmooyinka caasimadda bulshada ku dhaqan gobolka shabeellada hoose ayaa si weyn u soo dhoweeyey weerarkii lagu laayay saraakiisha u dhashay imaaraadka ee ka dhacay magaalada muqdisho mid ka mid odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa ka hadlay waxa uu ka ogyahay damaca ethoobiya ee soo jireenka ahaa ee ay ku doonayso inay ku qabsato soomaaliya in ka badan toban ruux ayaa siyaabo kala duwan ugu dhaawacantay shil gaari oo ka dhacay qaybo ka mid a dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga dowladda xabashada ethoobiya
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weeraro khasaare dhaliyey ayay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen duleedka boosaaso shabeellada hoose iyo mandheera wararkaas waxaa ka waramaya maxamed amiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen weeraro kala duwan oo ka kala dhacay bariga iyo koonfurta soomaaliya iyo dhulka n f d ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya weerarka ugu horeeya waxa uu ahaa qarax xoogan kaasi oo ka dhacay inta u dhexaysa shalambood iyo danow oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose qaraxa ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada ugandha oo halkaasi ku socdaalayay waxaana ku dhintay ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada ugandha dhanka bari weerar qarax ah ayaa lala eegtay gaari xamuul ah oo sahay u siday ciidamada maamulka puntland kaasi oo marayay waddada xiriirisa boosaaso iyo galgala wararka ayaa tilmaamaya in qaraxa uu gebi ahaanba burburiyey gaarigii ay wateen ciidamada ka tirsan maamulka puntland iyadoo ay jirto waxyeelo kale oo soo gaartay askarta la beegsaday mandheera ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka karo ee gobolka mandheera halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa kenya ciidamada kenyaatiga ayaa cagaha wax ka dayay kadib markii ay ka war heleen in deegaanka ay soo galeen rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada mujaahidiinta ayaa waxa ay dab qabadsiiyeen xarunta shirkadda safaricom oo ah shirkad isgaarsiineed oo ay leedahay dowladda kenya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kordhisay weerarada ay ka geysanayso koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya kuwaasi oo galaaftay nolosha askar badan oo isugu jira shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo askarta soomaalida ah ee caratuurka u ah labaatan ruux ayaa ku dhimatay dagaal beeladyo ka dhacay gobolka mudug iyadoo ay weli taagan tahay xiisad dagaal maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
wararka inaga soo gaaraya gobolka mudug ayaa ku waramaya in maleeshiyo beeleed ay iska horfadhiyaan deegaan lagu magacaabo jiicbuur halkaas oo laga dareemayo xiisado dagaal khasaare lixaad leh ayaa ka dhashay iska hor imaado ay fooda isku dareen labada dhinac xogo aan helayna ayaa sheegaya in dhimashada ay gaartay labaatan qof halka dhaawacuna uu gaaray afartan ruux oo ka mid ah maleeshiyaad beeleedkii diriray dagaalka u dhexeeya maleeshiya beeleedka ayaa salka ku haya dad maati ah oo iskugu jira haween iyo caruur oo laga afduubtay deegaankaas ilaa iyo haatan ma jirto wax soo kala dhexgalay maleeshiya beeleedkan oo iska horfadhiya deegaanka jiicbur ee gobolka mudug ma ahan markii ugu horreysay oo dagaallo ceenkaana ay ka dhacaan meelahay gacanta ku hayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee ay tabantaabiyaan dowladaha shisheeye dowladda federaalk ayaa hubka iskugu dhiibtay beelo soomaaliyeed oo ay u ballanqaaday sandareer tayur oo laga soo dawirsaday reer galbeedka kadib markii maleeshiyaad macawiisley ah dhidibada u taagtay laakiin waxaa damacaas burburiyey oo gaashaanka u daruuray xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay weeraro ku qaaday saldhigyo militari oo ay kula sugnaayeen dowladda federaalka mooryaanta macawiisleyda oo saraakiil badan daanka loogada toogtay
dilalka ayaa kusoo badanaya magaalada muqdisho iyadoo shalay macalin lagu dhex dilay iskuul ku yaala mid ka mid a degmooyinka caasimadda faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
dil foolxun ayaa maalintii shalay ka dhacay magaalada muqdisho kadib markii wiil arday ahaan jiray oo laba tooray ku hubaysan uu soo weeraray macalin iskuul wax ka dhiga waxaana macalinku ku dhintay iskuulka dhexdiisa markii uu dhowr tooray oo mid wadnaha dhankiisa uga dhacday macalinka ayaa la sheegay in ay ka dacwootay gabar wiilka la dhalatay oo iskuulka dhigata taasoo ku andacootay inuu buug madaxa uga dhuftay sida maamulka iskuulka saxaafadda qaarkeed uu u sheegay ugu horreyn maamulaha iskuulka ayaa ka waramaya waxa sababta u ahayd in falkan dilka ah uu dhaco meeshaan beriga waxaa ka dhacay musiibo ayaa ka dhacay halka hadda anaga aan taagannahay annagoo fadhinno oo lix saac iyo labaatan shan markay tahay inaan salaad u kacno aan rabno waxaana soo yimiday naag oo canug ardaya gabar yaroo ardayada gacanta ka hayso wiil iskoolkan hore uga baxayna ou la socdo waa isbaryayna maxaa saa'idhaan dhahay waxay tihi macallinkan inta fadhiya ayaa gabartaan naga dilay see wax u jireenaan idhi waxay tihi buugow madax uga dhuftay waxaanaan idhi buug waa madax uga dhuftay maxaa kaloo jira wax ul iyo wax maa jira maya dhaawac maa jira maya barar maa jira maya buugow madax uga dhuftay waxaan buugahayn maa jira maya haddana waxaan buugahayn jirin waxaan waa iska canaan waayo macallinku dad waa la iska canaan tahay adinkuna ilmaha ayaan la taaban hadhihin macallinkana wax ma halayn waxsaas hadday buug kaliya madaxa looga yiri tahay insha allahu adinkana iska raali ahaada waxweyne hadda meesha ma yaalaan arrintaas sidaas iska ahaato adinkuna ilmaha waxaas maqashiineen raali ahaa cunug maadaama buugaa madaxa laygu dhuftay haddii aad tiraah kusoo duushiin wax qurxan ma ahaan dhahay ilmaha waa waa iskooloo joogaan waa la canaan canaano karaa laakiin wixii dhib weyn keenayo waa laga dhowra uma bannaano marka saas waaye maamulaha oo hadalkiisa sii wata ayaa ka warbixiyey sida uu dilka u dhacay waxay tihin anaka taabasho ma rabno ay tihi yaa waxbarasho ma rabtiin waa rabnaa laakiin taabasho ma rabno haddaad taabasho rabanina waxbarashona aad rabtiin isma keeniysaan nidhi ilmaha waa la canaanaha canaan ma rabno ay tihi iskoolana idinka badan iskoolana ku canaaneen geegsayna haye waa mahadsantihiin intaa markaan idhi wiilka iskoolkaana u ka baxay asagoo wiil yar ah oo hadduu bato toddoba jir meelahaas camala aana loo keenay wiilkiyaa warkii soo galay wiilkii markuu warkii soo galay oo warsi aan idhi aniga anug dhelahoo aan dhibba ka filayno u ahay funaanadow haysaa shaati ma wato funaanad wataa waxaan idhi xasan aamus aan idhi wayga aamusay markaas macallinkiio halkaan fadhiyo waa fadhiyey macallinkiio agta ka tegey isagoon la hadlin haraatiyo ku dhuftay haraatiyo jaku yidhi macallinka markuu saa isu taagay naaska bidaxa ayuu toorey ka geliyey markuu toorada ka geliyey meel ku aadan meelaas naaska badax meel ku aadan toori ka geliyey gadaalna lama ku boobsiiyey macallimiintii ila jirtay iyaa saasaa loogu orday toori lamaadoo gacanta kala soo baxsaday labada gacmood mataqaana soo gacmahaas u filqaya labadii toori u taagan tahay oo iridda ku orday ordow ku fakaday mid ka mid ah waalidiinta aqoonta u leh macalinka iyo ardayad uu soo waxbaray ayaa muujiyey dareenkooda ku aadan arrintan iyo sida ay uga xun yihiin wallaahi waxaan kala socdaa macalinkeena iskoolka uu ahaay oo ilmaha wax noo baro ilaa foonfoor ilma iiga dhammeeyeen wiilkan dilka geystay macalinkiisuu ahaay iskoolkaanuu ka baxay wiilka agoonnimo wax ku baran jiray allah u naxariisto macalinkeena sabar iyo iimaan allah naga siiyo waxaan ku baaqayaa cadaalad macalinka maskiinka ah oo guursan raba isbuucidan gudahooda cadaalad in la falo aan ku baaqi lahay aqoon buuxdaan wale waa macalin dayib oo fiican oo dhigo maadada tarbiyada ilmaha ii baro aadaa uga murgoone sabr iyo iimaan saadiq macalinkeena laakiin macalinka macalin wuxuu ahaa wax oo macalinkayga ah dugsi hoose dugsi dhex ay soo dhigi jiray marka hadda marka waa dhinta lidha wallaahi aada ugu naxay waa waa aada ugu xumaaday waayadan muqdisho waxaa ku soo badanayay dilalka foosha xun sida qof la gubay mid la tooriyeeyey mid xabad lagu dilay iyo kuwo kale intaba waxaana arrimahani ay dugsanayaan cadaalad la'aanta maamulka meesha ka armiya iyo hay-ado shisheeye oo qaska iyo qalalaasaha ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah ka dhanka ah ka shaqeeya bulshada ku dhaqan gobolka shabeellada hoose ayaa si weyn u soo dhoweeyey weerarkii lagu dilay saraakiisha u dhalatay imaaraadka ee ka dhacay magaalada muqdisho waxaa ka waramaya cabdifataax faarax
ka gadaal markii howlgal guulaystay oo sidii loo qorsheeyey u dhacay oo uu fuliyey mid ka mid a dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab kuna laayay saraakiil ka tirsan dowladda imaaraadka oo xerada goordan ku sugnaa ayaa waxaa si weyn howlgalkaasi u soo dhoweeyey qaar ka mid a dadka ku nool dhulka shareecada islaamka lagu maamulo ee soomaaliya iyo meelo ka baxsan waxaa la isla dhex marayaa bogaadin iyo hambalyo ku aadan gacanta gaartay imaaraadka kaas oo laga dilay saraakiil muhiim u ahaa kuwaas oo gabodfallo xanuun badan ka soo geystay dalka yemen iyagoona soomaaliya ka waday wax la mid ah waxyaabihii ay ka soo geysteen dalalkii ay galeen haddaba bulshada ku nool deegaanka kunyo barrow ee shabeellaha hoose oon codbaayaha la dhex marnay ayaa soo dhoweeyey howlgalka lagu qaarijiyey saraakiisha imaaraadka ee u hamuun qabay in soomaaliya ka geystaan tacadi la mid ah kuwii ay ka geysteen waddamada yeman liibiya iyo suudaan xasuuqa loo geystay kuwa dawaaqiyadda oo imaaraadka ah waana soo dhoweynaynaa boqolkiiba boqolna waan ku faraxsannahay maxaa yeele waa cadowga islaamka waa micnaa imaaraadka wallaahi walaalow aad baa ugu faraxsan haddaana muslimiinta soomaali awaay arrintaas nimankii yuhuudda oo dallaalku ahaay oo indhaha u ahaay inaa oo maarata islaamka laga horleehiyey waa aad baa ugu faraxsannahay waa ku faraxsanahay aad iyo aad maasha allah inta ku baktisan allaha jahanamo geeyo intii ka qayb qaadatana janatulfirdows alaclaa allaha geeyo waa cadowga ilaahi iyo cadowga muslimiinta dhammaan marka hore shaydaan u ahaa shaydaana shaydaankiisa walaalkiisana inuu u duceeyo u kaalmeeyo waa lagu ogyahay wixii meesha ku baktisiyay asaga waxaan leeyahy ilaaha jahanamaha geeya imaaraadku horta wax badan buu islaamka ka damacsanaa weliba geeska africa uu ka damacsanaa wuuna ku bilaabay suudaan buu kasoo bilaabay markuu suudaan kasoo bilaabay soomaliya uu rabay inuu ku xogsiiyo laakiin annaga rag baan haysanaa waxaan leeyahay nimanka murtadiinta ah waxaan leenahay annagu rag baan haysanaa haddii ayagu ku faanayaan markab iyo diyaarad waxaan leenahay nafteeda horayaal haliye ayaanu haysanaa ragaan gabanayninoo geeri aan ka baqano ilaahay u gaayo geshashaanu haysanaa hadday qoon ilaah ka goy gaalo qurun leeyihiin markab iyo diyaarad ay noogu faanayaan naftooda horayaal haliye ayaanu haysanaa ragaan gabanayninoo geeri aan ka baqano ilaahay u gaayo geshashaanu haysanaan leenahay gaalada allaha jabiyo imaaraadna waxaan leeyahay kuu cuntami mayso soomaaliya inaad dumarkeeda faraxumaysid waanan ognahay dhagartaada guri kastood ku jirtana waan kuugu soo gelaynaa inankii ku shahiiday ee ku shahaado qaatay halkaas maxay tahay qamisyada ku galay waxaan leeyahay walaal ilaahi janatulfirdows allah ku geeyo ilaahina subxaana watacaala ha noo badiyo isagoo kale ilaahay hana siiyo imaaraadka ummadayada ku hayay dhib badan waxaan qura soomaaliya iyo meel kastoo caalam islaam galaangal ku leh oo markaa yuhuudda u amaartaa muxuu ahaa afsaare u ah hormuud u ah ilahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay markaa jabkaa gaarsiiyey inuu u siyaadiyo waanu ku qanacsannahay waanu ku faraxsannahay haliyagii fuliyeen ilaahay subxana watacaala jannadaa ku hirsaaqo iyagana lagu baabi'inayo gacmaha muslimiinta waana wax marka ugu hore asliyana sheeganaya islaamnimo waana wax dulliya aan islaamnimada ka fog oo wax aan xitaa kuwa gaalada samayn ay samaynayaan gabdhaha muslimaadka ay faraxumaynayaan oo maxaan ku ciroolayna dhaafayn oo carruur baana dhaafayn walaalaha galeenna meesha waxa ilaahay ajri xasanaad iyo janatulfirdows ilacala allah geliyo mar aadan ugu farxay markaa maqlay arrintaas imaaraadka waa cadow oo sidii sheekheenu sheegay xafidahullah oo yacni yahuudda ka daran meesha waxay kasoo kasoo dooneen ay isku imaadeen inay qoolka alle dumiyaan kitaabkii qur-aanka ay baabi'iyaan meesha waxay isku imaadeen yacni shareecada islaamka sidii loo dumi lahaa
nimankaas anaga ay nagu soo duuleen anagoo waxba aan aan u geysanin oo keliya oo allah subxaana wa tacaala caabudayno cibaadadaas ay noo diideen waa daalimiin waa la duburjeediyey waxaan u arkaa shaqa wanaagsan oo muhiim ah in la qabtay shaqa la qabto midda ugu wanaagsan inay tahay sidaas baan u arkaa walaal horta boqolkii boqol waan ku faraxsanahay farxad waaye lama soo goobi kara kuwa xasuuqa falastiin ka socda nimanka ka dambeeyey waaye markii lay dhahay imaaraadka ayaa lagu xasuuqay xerada goordhan ee ku taala magaalada muqdisho boqolkii boqol aad dareenkayga lama soo goobi karin sidoo kale bulshadan ayaa ka hadlay hadalka ka soo yeeray xasan sheekh oo ah in imaaraadku u yimid dibudhiska soomaaliya waxayna sheegeen in imaaraadku u yimid burburinta diinta islaamka kala qaybinta iyo iskudirka bulshada soomaaliyeed ciidankaas waxay u imaadeen duduminta diinta islaamka uma imaanin dib u dhis oo dalka inay dhisaan uma imaanin dalka wuu dudunsanaa waalis diri jiri waalis gumaadi jiri allah subxaana wa tacaala shareecadiisa maalintii la dabaqay ayaa nimankaa la keenay inta ka horeysa annaga waa laysku keena fiirsan jiri nimankaa dumunta soomaali bay u imaadeen jiritaanka soomaali inaad tirtiraan bay u imaadeen uma imaan soomaali inaad dub u dhisaan laakiin xasan xaqiiqatan waxaa loo sheegay asiga wadan dalaalku dalka oo u jooga hadda imaaraadka oo ka mid yahay xasan warkii shanqaba soomaaliha insha allah war xasan sheekh hortiis waa waa nin murtad ah oo dalaal ah oo khaa'in ah oo dalkeenna iyo dadkeenna iibsanayo waaye wuxuu yahayna lama arko insha allah biidnillaahi ilbaari waana baktina sida imaaraadka u baktiyeen u baktin doonaa walcaaqibatu lilmuttaqiin ciribta dambena muslimiinta ayaa iska leh waxaa weeye xasan sheekh warkiisa huuhaa waa huuhaa inaadan hadduu dib u dhisi lahaa dhul uu dhisayo wuxuu dhisi lahaa maxay haytee guryahi carbeed buu dhisi lahaa maanta wuxuu dumiyey yeman buu dumiyey ninkii yeman dumiyey ee baabi'iyey ee suuriya ku xigsiiyey ee ciraq ku xusay maanta suudaan maraya adoo soomaaliya inuu dhulkuu dhiso waxaan leeyahay de waxaad ku de maxaad waxba mogo anigu waxaan aaminsanahay inuu yahay caadaqaate ninka waxaa aaminsan soomaaliduna maanta ma ahan soomaali huruda way soo jeedaa baan leeyahay waxaad ku hadlashayna wax lagu hadla ma aha awalbana de waad iska hadli jirtay awalba gaal buu ahaa waxaasuu ku hadli jiray iyo wax ka daran ma garad marka kaas wixiisu warkiisu in lasoo qaataba oo la sheegsheegaba anigu maba maba taageersaniba wiilkii fuliya ilaahi subxana watacaala jannadii ha geeyo waa gartay xasan sheekh wuxuu sheegay in ciidamada imaaraadka iyo masaraakiishooda ay dib u dhiska soomaaliya ay u yimaadeen ka waran maya waxba ma dhisin wayna burburinayeenba baddayadiina inta etoobiya la sii yiri weliba anaa dhisaya waa beentiis markiis markiis hore waa kadab horta kaasi waabana neef xoola neef xoolana lamaba waraysta wargiisa umana imana waxay u yimaadeen inay arlada fasahaadiyaan isagaaba fasahaad oo maxaa soomaaliya isagaaba fasahaadiyey oo qulun kasta soo geliyey war waa kadaab xoola waxbana wararkiisana lama qaato kaasi xoolaha weeye si kastaba howlgalkan ayaa argagax ku riday shisheeyaha dalka ku sugan iyo madaxda dowladda federaalka iyadoo aada loo adkeeyey ammaanka saldhigyada ay shisheeyuhu dalka kaga sugan yihiin
mid ka mid a odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa ka hadlay waxa uu ka ogyahay damaca ethoobiya ee soo jireenka ahaa islamarkaana ay ku doonayso inay ku qabsato soomaaliya cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya nabadoon cabdulaahi faarax kufridid oo nagu soo booqday xarunta idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa waxa uu ka hadlay waxa uu ka ogyahay damaca soo jiriinkii xabashihii ethoobiya ay ku doonayso xeebaha soomaaliya isagoo soo hadal qaaday in ethoobiya iyo soomaaliya ay weligood ahaayeen dad colaad diimeed ay ka dhexayso sidoo kale nabadoonka ayaa waxa uu sheegay in ethoobiya ay ka dambeeyaan oo ay gadaal ka riixayaan dowlado badan kuwaasi oo isku dayaya in soomaaliya ay ka mid noqoto nasaarada ethoobiya kadibna la boobo khayraadkeeda nabadoonka ayaa sidoo kale sheegay in maraykanka uu qorshaha ethoobiya la ogyahay islamarkaana ay dani ugu jirto waa kan nabadoonka oo ka waramaya waxyaabo badan oo uu ka ogyahay damaca ethoobiya ee soomaaliya
sida aad og tihiin ama ummadda soomaaliyeed oo muslimka ay wada og tahay damacan etoobiya waxaan ka ogahay adeer ilaa iyo markaan dhasho caqli yeeshay etoobiya ayaa ummadda soomaaliyeed cadowgoodu ahaa ayna hadal hayeen ay la dagaalamayeen ay iska celinayeen oo iska difaacayeen tii aan soomaaliya weerar ahayne iyadu mar walba weerar tahay mar walba iyadu weerar tahay waan ku garaadsaday waan ku weynaaday dagaaladaa wax ka galay ilaa iyo haddaan ku taaganahay marka waxa weeye damaceedu waa mid sidaa usoo taxnaa intii la soo jiray ama la soo yaalay cadowgayaga koowaad weeye sidaasayna damaceedu u taagnaa annaguna ilaahay mahaddi aan isaga celinayna ilaahayna nooga hiilinaya mar kasta hal maroo ay damaceedaas xaaraantan ku guulaysatana ma jiro xaqiiqatun taarikhda kuma taal nabadoonka ayaa wuxuu intaa kadib fariin u diray dhalinyarada soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka soomaalida ee laysku habarwacday sidii loo boobi lahaa kheyraadkooda maanta etoobiya maalin ay ka khatar badan tahay aniga iima muuqato taariikhdana kuma hayo waxaan leeyahay ummad yahay muslimkaa soomaaliyeed dabad baan jiraa iyo bannaan baan ka shaqaysanayaa iyo shaqaan wataa iyo dan baan leeyahay iyo waxaa ka imow adiga haddaad rabtay inaad sii jidhid qof islaama oo muslima oo adduunka wax ka ah haddaad rabto inaad ahaato aad sii jirto aad magac lahaato maanta dagaal usoo diyaargarow etoobiya inaan iska celino wax nololoo noo taallaa ma jiro biyaha hadday taabato bas way noo dhammaata waxa weeye ummadda soomaaliyeed inaan kacno waaye in la dhaqaaqo weeye in hubka la qaato weeye af iyo adinba in laga diriiro weeye war isku duubni in la muujiyo weeye soo ma jeedin maanta ummadda soomaaliyeed waxaan mar labaad leeyahay war maanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin jihaad baa inoo beegan jihaad maanta jihaad baa inoo beegan hogaan islaam aynu leenahay meel cilaa ka bilaabay mayse xagga u dhaqaaqa ma dhahaysid maanta hogaan jihaadiyaynu haysanaa oo waxa wax hogaamiya ugu wanaag badan soo biidhiya
xabashida ethoobiya ayaa ku howlan inay si xooga ku dhaqangeliso heshiiskii xaaraanta ee la gashay maamulka somalilan kaasoo lagu sixixay labaatan kilomitir oo ka mid ah badda saylac warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah elfurqaan in ka badan toban ruux ayaa siyaabo kala duwan ugu dhaawacantay shil gaari oo ka dhacay qeybo ka mid a dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashada ethoobiya moxamed qaasim ayaa ka warramaya khasaare kala duwan ayaa ka dhashay shil aad u xoogan oo ka dhacay meel u dhow degmada sheegoosh oo ka tirsan gobolka qoraxey ee dhulka soomaali galbeed halkaas oo maalmihii dambe ay kusii badanayeen shilaalka gaadiidka ee sababa dhimashada iyo dhaawaca shilkan ayaa yimid kadib markii uu rogmaday gaari nuuca baska ah ee ay dadku raacaan wuxuuna ku qallimay duleedka degmada sheegoosh waxaana la sheegay in uu kasoo baxay magaalada jigjiga ee xarunta dhulka soomaali galbeed asigoo kusii jeeday magaalada wardheer alle mahadis ma jiraan wax dhimasho ah balse toban iyo kow qof oo shan ka mid a ay dhaawacyadoodu yihiin kuwo culus ayaa la soo weriyey halka lixda kale ay yihiin kuwo fudud sida ay sheegeen dadka deegaanka waxaana aad u sii daran baa layidhi dhaawacyada saddexda qof oo ka mid ah dadkii baska la socday toban iyo afartii bishii lasoo dhaafay ee januari ayay ahayd markii shil xoogan oo ka dhacay duleedka magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ay ku dhinteen ugu yaraan toban iyo laba qof halka ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa